ayadoo sannadihii ugu dambeeyey ismaamulka mandheere iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ay ku soo badanayeen calamada iyo astaamaha ay samaysteen beelaha deggan gobolka kuwaasi oo intooda badan dabaaldegyo sameeya bishan sideedaad ayaa waxaa arrinkan si kulul uga hor yimid culummada ismaamulka mandheera culummada oo maanta kulan ku yeeshay xafiiska culummada ee magaalada mandheera ayaa calamada beelaha ku tilmaamay kuwo fidno abuuraya islamarkaana bulshada iska horkeenaya qaar ka mid ah culummada oo la hadlay warbaahinta star ayaa uga digay bulshada inay ku fidnoowaan calamada iyagoo tilmaamay in diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ay tahay mid aan wanaagsaneyn in beelaha ay samaystaan astaamo u gaar ah
fidno ayaa ballaabatay fidnadaasoo markii la weydiiyey odayaasha kama warqabna ay dhaheen mas-uuliyiinta kama warqabna ay dhaheen odayaasha bidaac mushtarak kama warqabna ay dhaheen ulijeediyadii aan la aqaano fidno ballaabatay bandiirida annagu waxaan ku ogaanay dowladda kenya dowladda kenya waxaan su-aalaynaa bandiiradda kenya oo dadka dhammaale ka dhexaysa oo kenya oo markii la qaada ama la keena loo istaagi jiri oo heesta loo qaadi jiri ayaa naqaani jiri halkaas dowladda umaa naqaani bandiiradyaalkan kaleoo la sheegaa matii ayadeeda laga tagay dowladda intay jirtaa inqilaab miyaa dowladdan baan ku ogeennee ha noola sheega ha noola soo caddeeya dowladdana jawaab degdegaan macnahan ka sugaynaa bandiiradda kenya oo laqaani maahine bandiiradyaal kalaa imaaday dowladda kenya maahayne dowladyaalo kale ay imaadeen dowladihii dowladdu waa garo dowladdu waa murulo macnaha dowladdu waa ree hebel dowladdu waaye dowladihii hadda sii kala baxao ree hebel iyo hebel bandiiro sii kala smasanaya gariina waa sii kala baxsanayeen fidno iyo balaaye ayaa ka dhacday marka saas darteed waxaan leenahay fidnadaas iyada ee macnaha dowladihii hadda ma dhalinin magaciis miiqaa qarnoo jiraa maanta calaamadda loo subina maxay tahay garama haddaa dhashay garo miqaa qarniyaad joogaa markaas iyada ee murullo sidaasoo kalaata waxaas waa fidna ma banaana diinta islaamka ay ku banaaneen macnaha dhaqan iyo hiddi iyo dhaqan maaha kabacda fidna ay keentay maandhaweed kuwii dhigeen fasaadkii macsiyada ka dhacda waa la yaabay ninku hadda u soo socdow macsiye ayaad usoo gurguurinaysaa waxaas iyada ma banaana xaaraan waaye kabacda waan degaynaa dadka fasahaadkaas ayada ee
calamadan la sameeyey oo loo kala dabaaldegaayo fasahaad fara badan iyo dhibaato fara badan ayaa ka dhacdiyo ay qabaan xoolo ayaa ku burburaya dhaqaale ayaa meesha lagu baabi'inayaa waxaa ka dhacaysa munkaraad ilaahay una asgaranayo xumaantooda iyo foolxumidooda ayaa ka dhacday aflagaado iyo caaye iyo dadkii oo maarata laisku diray iyo dadka kala geyntooda ayaa ka dhacday ilaa hadda meelaha ay ka dhacday waa qabaaisha dhexdooda waay birina waxay soo wadaa inay qabaaisha waaweyn oo maaratay walaalaha isla dhasho hadda la sheegsheegay oo murli iyo dugoodii iyo garro inay isku caayaan laisku aflagaadee dhibaato ay ka imaado digaal aas ka dhaca ayay sabab u noqonayaan daraata waxaa magaaladan ka dhacday maalintii ugu dambeyso hadda dabaaldega laga qabanayo waxaa dhacday qolaa dabaaldegaayeen oo arrinta samaysanayeen mithaal ahaan tusaale ahaan nin ayaka ku xumaynaya dameeras calankoodii kusoo xiri dameeras kusoo xiri waa soo daba dhigi dameerkan markaa ree hebel waa aas dhahay marka waxaa naagi iyo ciyaal wax magarada kusoo xoomay ninkii oo la dili rabo oo arrintaasayto darteed u dhiman rabo le anninkaad nacayna laleeyahay ayaa arrinta iyada ahayd ayay odayaal dhex galeen oo asigana calanka laga qaaday oo dameerka laga fujiyo wixii ah la kala furfuri fasahaad soomaho haddii ninkaas arrintaas ku dhiman lahay ka waran waxaa weeyaan walaalayaal dadka muslimiinta in muslim la ahaado iyo inaan muslim la ahaanin wax ka dhexeeya ma laha qofka muslimka haddii ilaahay kitaabkiisaana dee joog la dhaha waa inaad joogaa oo isku joogaa meesha kitaabka ilaahay isku jooji haddaas dhahda kitaabka ilaahay insaan waan qabaa laakiin aniga bahash waa iska dhigana aad leedahay islaamnimadaada waxbaa ku jiro iimaankaada waxbaa ku jiro waa laga shakisan yahay inaad mu'min tahay inaad muslim tahay markaad shakiyaa galahay waxay culummadu isku raacday imaamyada iyo culummada magaalada joogta kulli isku raaceen calamadaas inay mamnuuc yihiin sababaha mamnuuc loogu dhiga ay ka mid tahay inay qabaaisha dhexdooda xogoo la isku aflagaadaynahaye inay fidno dhexdooda haddana khalwo iyo isjijiid iyo meesha macnaha ay ka dhacaysa xogahoo waxaan diinta munaasabkeen ay ka dhicihayaan sababta culummada keentay inay macnaha ay ka xarimta waxaa ka mid a dad akhyaar oo meelaha idi joogay ah culummada la soo xiriiray waa tuseen waxyaabaha meesha ka dhacay sidaa darteed culummadana waxay u taagan tahay munkarka inay joojiyaan macluufa dadka falaan ugu dambayntii culummada mandheera ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta iyo waxgaradka mandheera inay ka hortagaan calamada ay samaysteen beelaha iyagoo ku tilmaamay fasahaad soo kordhay sheegaynaa dowladda arintaas inay wax ka qabata oo ay fadhiga ka kaca dowladda miyay hurdaysaa calanka kenya calanka la garab dhigaana maxaas yahay ana dowladda calanka oon baan ku ogeenne reer kenya anaan halkaasumaan ictiraafsanna wixii ka soo haray kabacdi balaayo iyo baas ayay keenaan hadhowto burcad iyo dad dagaal wata iyo dad magaalada dumina ayaa ku soo dhuumin doona oo calan reer hebeel inay soo qaataan fidno iyo balaayo macnaha ayaa ku ridi doonaan marka saa darteed arrintaasaan ka hortegaynaa arrintaasaan digtiinka bixinaynaa mas-uuliyiinta ayaan u sheegaynaa warkaas odayaasha ugaasiyaalka aan gaarsiinaynaa dhalinyaro iyo macnaha fidnadaas ciida ha la joojiye xaaraan waay ma bannaana marka dowladdana waxaa ka qabata cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta sta ismaamulka mandheera